weli maxaan ku jirnaa arrimihii covidka covidka weli cudurku wuu sii socdaa dadweyne maxaan ugu baaqaynaa weli inay shuruudooyinka ay raacaan midda kale tallaalka inay qaataan tallaalka waa muhiim tallaalka ha qaataan dadkii ismugeysiinaya ay dhihiin tallaal waxba kama jiro iyo wax baasidan iyo wax cudurka ilaahay baa keenay ilaahay baana bixin karaa sidii kale looga badbaadi karo hadda waa tallaalkoo la qaato marka tallaalka ha la qaato tallaalka subcountiskao dhan buu yaalaa isbitaalaha isbitaalka weyn uu yaalaa shan ilaa afar meel oo inta ka hor aanay sheegay iftiin madiina police line intaas oo dhan waa lagu bixiyaa ilaa subcounty hospitaalyaasha waa lagu bixiyaa marka dadweynaha maxaan ugu baaqaynaa hala qaato tallaalka wadankana hadda sidii ogtihiin dadka aad baa loogu maaragta loogu sheegaya tallaalka in la qaato sidii dadka da-dooda weyn iyo dadka cuduraha kale haliska qabaan oo maaragta jirka difaaciisa hoos u dhigo marka maxaan ii sheegaynaa sidii kale looga badbaadi karo maxaa waye dadka badidooda oo qaataan tallaalka hadda gaarisa county lix kun iyo sagaal boqol adi toddoba kun wax yar ka dhiman intaasaa qaadatay tallaalka wax dhibana ma jiro inti qaadata kolley waad la socotaan marka tallaalka ha la qaato tallaalka kale nooc nooc way intaasoo nooc ayaa taallaa midki doonto waad qaadan kartaa marka tallaalka ha la qaato nin kastaa meeshu joogo dadka ha loo sheego tallaalka ha la qaato meelaha isku imaadka faraha badanna oo dadka fara badan isku imaanayna dadka ha yareeyaan ha ka joogaan sidii dadka odayaasha oo kale aad ha laisku ilaaliyo haddii noqoto inaad tagtona ama toban ruux labaatan ruux meel ku kulmayso hala qaato afduubka oona hala kala fogaado marka maxaan leenahay tallaalka hala qaato tallaalka hala qaato tallaalka hala qaato meelaha isku imaadka faraha badanna hala yareeyo waktigaas hadda ma rabno in la dhexgalo sidii shuruudooyinkii bixine ilaa bishii kow iyo tobnaad laga gaaray barsooyinka iyo waxyaalaha siyaasiga meelaha laiskugu imaanaya iska yaree waxba faa-iida ma laha caafimaadkaada iyo waxyaalahaada ka daran haddii aada iska reebi karto sidii ugu badan iska reeb